on any of those platforms, okay? This is VOA1, the hits.
halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban efmiyada geeska afrika iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan v o a somaly com dohor wanaagsan dhegaystayaal waa maalin arbaco ah bisha oktoobarna waa lix sanadka laba kun iyo koob iyo labaatanka saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa kowdii iyo barkii duhurnimo halka washingtonna ay tahay lixdii iyo barkii aroornimo idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cabdulqaadir maxamed mursal samakaab qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna duhurnimo waxaa ka mid a dhallinyarada qaar oo aaminsan in la sameeyo iskuullo lagu barto ahmiyadda iyo mas-uuliyadda guurka
waxaan odhan lahaa dadku waa la isfahmilayaa isfahan la-aan baa jirta hablihiina dhinac bay ka cabanayaan ay leeyihiin walahdaa wax rag la guursanayo xalaal rababa ma ma jiro bay qaar ku leeyihiin ma jiro bay qaar ku leeyihin markaad waraysatid raggiina waxay ku leeyihiin warnaaga reer wadanaysa ma arkayno dhibbuu arkayaa ninku dhibbu
waxaa kaloo dhegaysan doontaan dib u dhaca dhallinyarada qaar uu u geysto dadka dhoof sugayaasha ah ee muddada ku qaadata inay helaan ama ay waayaan dhoofka heesihii iyo caarihii ayaan sidoo kale idiin haynaa balse intaasoo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida oo aan idiin akhriyo anigoo ah cabdulqaadir maxamed mursal wararka naga soo gaaraya magaalada jowhar ayaa sheegaya in laba xildhibaan oo ka tirsan baarlamaanka dowlad goboleedka hirshabelle xalay lagu dhaawacay qarax miino oo ka dhacay jidka laamiga ee dhexmara bartamaha magaaladaasi xildhibaanada la beegsaday ayaa kale ah maxamed cabdi cali maxamed dheere iyo cabdiraxmaan cabdi iidow kheyre kuwaas oo ka tirsan baarlamaanka labaad ee hirshabelle sida uu v o eda u xaqiijiyey xildhibaan cumar maxamed soomane labada xildhibaan ee xalay lagu dhaawacay jowhar ayaa la kulmay qaraxa xilli ay ku lugeynayeen meel u dhexaysa xarunta shirkadda biyaha ee farjano iyo saldhigga booliska abbaaro labadii habeennimo ee saqdii dhexe xildhibaanada ayaa kusii jeeday guryahooda kadib markii ay kasoo laabteen munaasabad xalay ka dhacday magaalada jowhar oo lagu dabaaldegayay sanad guuradii shanaad ee kasoo wareegtay markii la dhisay maamulka hirshabelle dhacdadan ayaa lagu weeraray labadan xildhibaan waxa ay timid kadib maalmo kadib markii magaalada jowhar lagu soo gabagabeeyey doorashada xildhibaanada xubnaha aqalka sare ee baarlamaanka soomaaliya ku matalaya maamulka hirshabelle kooxda caalamiga ee u dooda xuquuqda aadanaha ee amnesty international ayaa ku eedeysay taalibaan inay si sharci darraa u dileen saddex iyo toban xubin oo ka tirsan qowmiyadda laga tirada badan yahay ee hazara soddonkii bishan agost kadib markii ay la wareegeen gacankuhaynta dalka ay dagaalada ragaadiyeen ee afghanistan dhibanayaasha waxaa ka mid ah koob iyo toban askari oo hore uga tirsanaa xukuumadda afghanistan ee la eriyey iyo laba qof oo rayid ah oo ay ku jirtay gabar toddobiyo toban sano jir ah sida ay amnesty international ku sheegtay warbixin cusub oo ay faafisay talaadadii dilkan ka baxsan sharciga ayaa ka dhacay tuulada kahoor oo ka tirsan degmada kidir ee bartamaha gobolka daykundi sida lagu sheegay warbixinta iyadoo lasoo xigtay markhaatiyaal goobjoogayaal ahaa amnesty ayaa xaqiijisay sawiro iyo cadeymo muuqaal ah oo la qaaday kadib dilkan iyagoo taalibaan ka dalbanaya in falkan aargudashada ah ay joojiyaan dhegaystayaal warkeennii dunidana waa nageynta duhur wanaagsan mar kale dhegaystayaal halka aad warkaasi ka dhegaysanayseen waa idaacadda v o a oo idinkaga imaanaysa washington markana dhadhaab waxaa jira dad fara badan oo muddo raadinayay inay dib u dejin ka helaan dalal kale dadkaasi muddada ay raadinayaan barnaamijka dib u dejinta waxa ay la kulmaan caqabado kala gedisan oo ay ka mid tahay inay mararka qaar dayacaan waxyaabihii ay qabsan lahaayeen ka hor dib u dejinta haashim jire daahir oo dhadhaab ku noolaa muddo soddon sano ah islamarkaana barnaamijka dib u dejinta muddo raadinayay ayaa arrimahani kala hadlay wariyaha v o e da cabdisalaan axmed salas
xashim jire daahir waxaan ku noolay xarada dhagaxaley waxaan ahay dhalinyarada halkan wax ku baratay waqtigii dheerna joogtay saamaynta maaragta halkan ugu qabsato dhammaanna waan hayaa waa tahay haashim waxaad ka warbixisaa buufiska ama arrimaha dibudejinta saamaynta nololeed ay ku yeesheen boqolaalka ama kumanaanka dhalinyarada ee ku nool xeryaha dhadhaab
sales saameyn way leedahay saameyn aada u bilaaran buu maaragta uu buufiska u geystay dhalinyarada hadda markaan khaasatan kaga soo qaado xagga mustaqbalkooda aada buu maaragta hoos ugu dhigay dhalinyarada mustaqbalku way gefeen markaan tusaale yar ku siiyo oo kale buufiska wakti dheer ayuu bilowday waxaa dhici kartaa in lagu mariyo faceka koowaad ama faceka labaad ama maaragta g v i waxaa rabta sug ama falayba sug mathalan kaba soo qaad hadda gabar baad ama wakti baad la qaadatay ama waad la sheekaysatay waxa koowaad ay ku dhehaysa wuxuu yahay buufis ayaan ku jira aniga ma rabi inaan wakti aan hasaabo qof la qaato ama qof nolol aan la qaato taasoo ah qofka mustaqbalkiisii inuuna maarata go-aan ka gaari karin oo isku xiray buufis iyo wax maarata muhiimad aan ugu jirin marka ayada ah waxaa kaloo arkaysaa family ama dad isla nool oo noloshooda hoos u dhigay qasatan lamaanayaasha isla nool oo kale waxaa arkaysaa qof sagaal sano ama toddoba sano fly sugaayo oo la dagaalamayo inuu maaragtay cunug kale dhalo ama maaragtay ubadkii ay maarata wax kusoo kordhiyaan isagoo ka cabsanayo markaa falaygiisii ama wixiisii inuu dib aga dhaco oo ku dhaco taasna xagga diiniyanna way dhib badan tahay nafsad ahaanna qofkii tiradii iyo irsaaqadii ilaahay uu u ballanqaaday ilmaha dhalanayo ayuu kala dagaalamaya waxaad i sheegtaa n adi ahaan markii kugu horreysay oo face one lagu soo dhejiyo goorma ayay ahayd aniga labada kun iyo labaiyo tobankii ayaan maray face one marka ilaa haddana waktiga la jooga ujeedaa labada kun iyo labaatan iyo kowgii la joogaa intaa face one leen taaganahay waa tahay haashinow haddii aan sidaas su-aasha ku weydiiyo guur ma samaysay oo inaad reer samaysato ma isku dayday mise waxaa tahay shakhsiyaadka buufiska waxayiray
waxaa jira salas guur horta qofku wuxuu ka fikirayaa haddaad guursato ama wixii kaa halaabaa oo kaarki uu ka halaabo gabadhii aad waraysata laftarkeed waxay ku dhahaysaa buufisaan ku jiraa adigana markaa buufisa ku jirtaa le buufis leba kaaga qufulan tahayba marka guurkaas iyo waxaasba inaad ku fikirina laga yaabaa marka ayaga aad maarata saas ku dib dhacdo maxay tahay sababta markaa guurka loo diidayo inay carruur imaadaan oo dhibaato u keeni karto broseska aad ku jirteen
salis waxaa jirtaa markaa tusaale ahaan hadda aan kusoo qaado xarada kabaxeeda ama qaxootiyada kabaxdooda dhalinyarada haddaa shaqo hesho hataa maanta qof walaalkaa ama qof uu kugu yeero xarada kama bixi kartid taasoo marka mid mustaqbal la-aan ah qof waxaa arkaysaa muddo soddon sano halkan joogo oo weligiisna xaradan aan ka bixin isagoo ay ku qufulan tahay buufisaad martay joog marka hadduu dibadda kasoo qaraaban lahaa ama wadankii hooyo ama meel kale uu aadi lahaa wuxuu isku quflay buufis oo keliya taas darteed caqabada aad u weyn inoo keentay xagga maaragta buufiska waa tahay dhinaca waxbarashada saameyn ma ku yeeshay broseskan oo inta badan dhalada qaxootiga ah aad sheegta inu habsaamiyey haa aad weyn aad weyn waxbarashada saameyn weliba aad u bilaaran ay maaragta ay ku leedahay arrimaha buufiska waxaa jira markaan hadda tusaale ahaan kusoo qaado qof ayaad arkaysaa oo dugsiga sare dhiganayo ama dugsiga dhexe ha dhigto qof waxaa arkaysaa final examkii inuu u fariista la rabay maalinkuu final exam lahaa ayaa mathalan waxaa looga yeera face two ama buufis g v i loo yeeray ama ianis waxaa la dhahayaa nihow examka waxuu ku sheey male maraykan baa ujeedaa soo baxnay oo aan soo marnay simbol waa og tahay k c c haddaad adigoo maaragtay hal maada aad maaragta roobgarayso ama aadan suubinin exactly waxaa qaadanaysaa marka ayada waay ayaad helaysaa maba ahe qofka wuxuu isku qufulayaa isagoo dugsiga sare dhiganaya ama dugsiga dhexe wuxuu isku qufuli inuu bixi rabo ani maraykanaa u jeedaa ilo iskuul maxaan ku fali iskuulka uu dhoroobgarayni ama form one uu ku dhoroobgarayni ama form two ama form three qaar form four oo dhoroobgarayana arkaysaa ama qaar dugsiga hoose dhiganaya galaas eidkii wixii ka hooseeyey oo dhoroobgarayana arkaysaa saameyntaa aad bay u bilaaran tahay dhallinyaradana way u badan tahay dhallinyaro badan oo waxbarashadooda ay saamaysa ayaa jirtaa waa tahay marka dhinaca laga tago oo wax ka weydiiyo iyo dhanka nolosha gudaha ah n dhallinyarada qaxootiga ah ma u fududahay inay si fudud nolol u abuurtaan
way sidii loo fiiriyo way fududahay oo ma adko laakiin waa sida ad iskugu xirto qalbigaada marka ayada ah haddayna maaragtay ay ahayn xagga guurdoonka labada qof hadday diyaar isu yihiin waxba kuma xirno midaas ayada ah laakiin dadkii iyo badi waxay aaminsan yihiin inay dadka dibadda ka imaaday ay yihiin dadka the right people maaragtay ah nolosha in lala qaato ah ama gabar ha noqoto dibadda ka imaatay ama nin dibadda ka imaaday dadka saxda ee nolosha in lala qaato u habboon inay tahay ayaga ay ka dhaadhacsan tahay midaasna ma ahan nolosha guul waa laga gaari karaa si walba ay ahaato waayahay haashim dhalinyaradiinan qaxootiga ah ee halkan ku barbaaray ee wakhtiga dheer buufiska ku jiray markii aad aragtaan saaxiibadiinii kale oo horaan xerada ka tegay oo dharka galbeedka ka soo shaqaystay oo xerada ku soo laabtay dareen sidaha bay idin gelisaa
salis waa dareemi kartaa dareen aad weyn ayaa halkaa ku jira qof aad classment ahaydeen ama aad blog ku wada nooleedeen ama xerada baca ku wada nooleedeen markuu baxo uu waddankii tago qofka ayaga waddan wuxuu tegayaa oo dimuqraadi ah oo waddan horumarsan ah wuu shaqaysanayaa san maqalnayba waddanka maraykanka lama kala laha dadka si ay u kala horreeyeen ayaa loo kala qadariyaa marka waddanka qofka soo shaqaysta markuu soo laabto qofkii is the only right person oo markaas maaragta aad loo qadarinaya inuu asaga yahay ayaa maaragtay dadka ay iska dhaadhicinayaan marka saa darteed saameyn aad u weyn ayuu leeyahay midaas ayada dhallinyarada ay u keentaa waa tahay arrimaha noocaasa marka aad dhalinyarada qaar ay sameeyaan ay xeree ku soo laabtaan in dareen ah in dhalinyarada ay tahriib ama safaro kala galaan n kula tahay inay ku dhalan karto haa salis way way keentaa dee shaksigii ayadooba hataa uu kusoo laabanin markuu ku tuso saaxiibka ama f b ga sida facebooka aaladaha la isticmaalo whatsappka ha noqto imoga ama aalad walba oo la isticmaalo qofku wuxuu soo saarayaa ama soo boosgaraynaya sawira isagoo dhul quruxsan joogo meelo maaragta diyaarado ama gawaari ama adi dhul maaragta dhulkan ka bedelan shaksiyan adi markii waxaa hami waxaa ku gelayaa meeshan saa u quruxsan maxay ahayd meeshan ninkan suu ku tagay iyo aanaa geysabo ama qarashuu ku tagay adiga markaa danta waxay kugu qasbaysaa ama kugu dhalinaysaa inaad tahriib gasho ama nafsadaada riska aa geliso oo badaha ama maaragtay ama magafaha ku qabsado ama si aa isu turto ayadoo ay jirto weliba dad maaragtay u ololeeyo inay dadka dhallinyarada ku qasbaan inay tahriibiyaan oo hadhow berrina ay carqalad geliyaan oo noloshooda halis geliyaan ayadoo laga fiican yahay oo waddankeennii inaan maaragtay ka shaqaysano ay kasii wanaagsan tahay midaas ayada ah ugu dambayntii maxay kula tahay in kumanaanka dhallinyarada ah ee wakhtiga dheer xeryaha ku jiray in ay noloshooda ku xasilin karaan nolosha saxda ah ee ay ku nool yihiin
runtii nolosha saxda waxaa ku aqbali kartaa horta marka hore dad islaam aa nahay waa inaad ku qanacsanataa nolol walbo aad ku nooshahay qanaaca fi dunya waa la ogolyahay laakiin qanaaca fi diin ayaa la diidaya markii xagga diiniyan saa darteed marka waa inaan ku qanacno nolosha aan markaa ku jirno waddankiina aan mar walba taagid ka saarno inaan waddankeena u laabano aan ka shaqaysano waayo maadaama dad wax bartay aan nahay waddanka waa inoo baahan yahay hadduu nabad ka dhaco waddankeena waan jecelnahay inaan ku laabano
kaasi waxa uu ahaa haashim jire daahir oo u warramayay wariyaha v o e da cabdisalaan axmed salas markana dhegeystayaal waxaad ku soo dhowaataan kaalmihii heesaha cali cusmaan cali ukun iyo heestii aamina intaas aan ku dhaafno markana jabuuti dhallinyaro badan ayaa aaminsan in haddii la sameeyo iskuulo lagu barto guurka iyo mas-uuliyaddiisa si loo yareeyo burburka qoyska ku yimaada xasan muumin oo qoraa arrimahaasi wax ka qoray ayaa waxa uu la hadlay wariyaha v o eda ee jabuuti sagal siciid faarax
ilaahay maamulka adag ku siiy maamulka naftaada geedi socodkaaga inaad dariiq ba-an martid inaad dariiq wanaagsan martid inaad dalab aad la imatid inaad commerce noqotid inaad macallin noqotid dalab aan kaa aad la imatid inaad doctor aad noqotid dalab aan kaa aad la imatid waxaa adiga lagu siiyey dariiqayga adigaa maraya inaad guursatid waa waa dalab adiga kaa imanaya marka qoraalka ilaahay qadarku waa meel oo qadarku wixii ku qoran ma in wax kale ma qaadaysid laakiin wixii adiga lagu siiyey ee ahaa wanaag inaad gaadhid ahaa haddii aad ku salaysid aad tirahdid wanaagga ilahay baa ii diiday oo ilahay baan ii qorin taa waa iyadood ilaahay saaraysid laakiin waxaan odhan lahaa dadku waa la isfahmilayaa isfahm la-aan baa jirta hablihiina dhinac bay ka cabanayaan ay leeyihiin wallahda wax ragna guursanayo wax xalaal rababa ma ma jiro bay qaar ku leeyihiin wax xalaal rababa ma jiro bay qaar ku leeyihin markaad wareysatid raggiina waxay ku leeyihiin war naag reer wadanaysaba ma arkayno dhib buu arkayaa ninku dhib buu arkaya waxaa kasii dorkinaysa guurka wuxuu arkayaa nin ama asxaabtiisa ama walaalkii ama inadeerkiya oo ku dhibaatooda guur ku dhibaatooda dacwad iyo buuq iyo le wax badan maray yuu arkayaa ku kalou arkaya ku kalou arkayaa isma weydiinayo war nolosha nolol ka duwan waad helaysaa wuxuu isleeyahay waryaa adoo iska barsheeya yaa ku dhantay buu isleeyahay kuma xisaabtamayo wal hebel iyo hebel hadday ku khasaareen adugu malaha waad ka waad ka mir dhalin karaysaa isagu islaawaya marka marka nolosha horta xilli walba ood meelo socotid mise aad wax rabtid lagama eego dhinaca ba-an waxaana ani ii gaara oo ii laaban walahda in yar oo ah in la waxeeyo in la waxeeyo meel ama iskuol ay ka soo baxaan dadka ismehersanaya oo certifica laga qaato marka dadku marka ay ayagoo uga aqoon u leh reerkii iyo arrinkii ayagoo aqoon u leh markay reerkii ay dhisaan siduu reerkii ku burburayo awlaaddu daacbay soo adkaanaysaa marka waxaa leedahay dadka haddii lasii diyaariyo intaysu ismehersan oo la baro xuquuqiyaadka iyo waxyaabihii looga baahnaa si sahla kuma burburiyo dayac ma imanaya ha saasaan leehay ilan dadkii maanta guur meel lagu dhigta lama arkin laakiin nolosha aasaaskeeguba waxaan maanta cilmi loo baranaayo ee loo ordaayo ninkuu ordaayo uu wax walba loo waxaynayo waa in la ismehersado awlaad la helo awlaaddii sidii loo xafidan lahaaba haddii la garanayn iyo reerkii sidii loo dhaqmi laha hadii la garanayn waxay noqonaysaa noloshaasi mustaqbalka dambe ee jiritaankaaba halis ah mustaqbalka dambe jiritaanka yaa halis ah marka nacam waxaan aasaas u tahay arrinkana aasaas u yahay haddii reerka iyo nolosha la hagaajiyo waxaa hagaagaysa bulshada bulshadu haddii hagaagtana nolosha dhan ba hagaagayso laisla fahmaya laisla qaadanaya marka saa darteed fikirkani waa fikir gaaban maaha marka dadku maanta hadduu wuxuu doonaba tacliintuu doonaba ha soo qaato laakiin waxba kama oga guurkii iyo le caqaabaadkiisii iyo le marka reer la wada tago sida arrimuhu yihiin iyo waxba kama oga waxba kama garanayo markuu reer dhisana in sidan kuma muudin iyo sidan kuma muudin baa imanaysa wax maanta bulshadana qaar badan taabatay walaa fikirkuna ka dhex guuxayo kulley sidii wax loo hagaajin lahaa awlaad maanta waxaa jirta gaar ah oo walahda meelba ku tirsanin baa jira mustaqbalkoogu haddii la hagaajin waayo berit horena dhib unbaa ka iman doontaa dhib unbaa ka iman doontaa awlaadana wallahda waxaan rajeynayaa markaa horta reeruhu qoysasku ay dhismaan noloshan diinta iyo sidii reera loo maamuli lahaa laysla garto waxaa ta kale loo tallaabi karaa awlaaddii dayacneed in meela loo waxeeyo oo iskuulla lagu daro oo la dhaqaaleeyo yaa iman doonta beritole ha ha taasaa taasaa iman doonta
dhalinyaro badan waxaa jirta guurkiiba ka xanaaqa markay arkaan dhibaatada ku dhacday dhalinyarada kale markii la eego dunida kale iyo anaga la isbarbar dhigo dadku inta badan waa laga hadlaa intaan la isguursan waa loo sheegaa barnaamij waxaa jira adaan xasuusta la yidhaahdo before you say i do oo ay leeyihin calasha intaadan horta hawshan guurka gelin ka tabaabushayso la diyaariyay dadka marka runtii fikirdan adig ugu jirtay ah in la sameeyo meel dadku ay wax ku bartaan oo ay shahaado ka qaataan wiilkiiyo gabadhaba inta isguursan kahor waa fikrad aada runtii u qaaliya dhalinyaro badan oo qabtana way jiraan marka ugu dambeyntii yaad isleedahay talow way ku habboon tahay in loo tabiyo oo codka uu gaaro oo wax ka qaban karaya hawshaas aadka u muhiimkaa
ugu dambeyntii waxa aan ka codsanayaa dowladda iyo madaxweynaheena ismaaciil cumar gelle allaha waktigana u raajiyo allahana barakeeyo isagii ooridiisaba iyo wasiirka dhaqanka iyo diintaba inay iska kaashadaan ina ay waxeeyaan iskuol ku saabsan sidii loo dardargelin lahaa mise loo fahansiin lahaa dadkii rabay inay ismehersadaan reer dhistaan dadkii horay reeruhu uga burbureenna loo dareensiin lahaa inay reerkooga adib u dhisan karaan ee awlaadda ay mustaqbalkii ay u soo celin karaan oo wixii dhibtaale ay dhaafi karaan intaas haddii la helo wallahi waxaan rajeynayaa inaa wixii ka dambeeyana la heli doono insha allah
aada ayuu u mahadsan yahay kaasi waxa uu ahaa xasan muumin oo ah qoraa ku sugan jabuuti oo uu waramayay wariyaha v o eda sagaal siciid faarax markana dhegeystayaal waxaad kusoo dhawaataan wararkii cayaaraha haddii aan ku horeyno kulan ka tirsan koobka uefa nations league samafinaalkiisa ayaa caawa la ciyaaraya kaasoo u dhexeeya xulalka sbain iyo italy labadan xul ayaana lagu xusuustaa inay isku arkeen koobkii qaramada yurub ee balse la qabtay sbain iyo itali ayaana ka mid a xulalka ugu waaweyn ee qaaradda yurub iyagoo sidoo kalena ka mid a xulalka sida weyn uu xifiltanka uga dhexeeyo labadan xul ayaa kii caawa u gudba fiinaalka koobka uefa nations league waxa uu gudbi doonaa ama uu fiinaalka kusii sugi doonaa labadood midkii soo baxa xulalka biljamka iyo faransa oo iyagana berito wada ciyaari doonaa biljam iyo faransa ayaa iyagana waxa ay ku jiraan qaab ciyaaraad cajiib ah iyadoo xulka biljamka uu ka mid yahay kuwa markaasi haysta ciyaartooyda ugu fiican xalka faransiiskana ay kusoo guulaysteen koobkii adduunka ee iyo tobankii dhinaca kale kooxda fiorentina ee kubadda cagta maamulkeeda ayaa baaraya dhacdadii cunsuriyadda ee lagula kacay daafaca kooxda napoli ee khalido kulabali kulankii horyaalka siraaga ka tirsanaa ee axaddii labada koox dhex maray maamulka fiorentina ayaana dib u daawanaya kaamirooyinka si ay u helaan qofkii cunsuriyeeye xiddigan islamarkaana wax ku soo tuuray kulabaali ayaa waxa uu ka mid yahay xidigaha ugu wanaagsan ee dhanka difaaca ee ka ciyaara horyaalka seraaga waxaana sidoo kale uu ka mid yahay ciyaartoyda madow ee bartilmaameedka oo ah taageerayaasha cunsuriyiinta ah dhinaca kale maamulka kooxda ama milkiilayaasha kooxda manchester united qoyska reer galeser ayaa suuqa soo dhigay sheer sagaal milyan iyo shan boqoloo kun oo manchester united ah oo ay gadayaan sheerka ayaa ah markaasi ka kooban sagaal milyan iyo shan boqoloo kun oo sheer waxaana u dhigmaa siddeed boqolkiiba kooxda manchester united dadka ayaana markaasi si weyn u baayacaya inay sheerarkan wax ka iibsadaan iyadoo suuqa stock marketkana ay shalay u haysatay si weyn kooxda manchester united dhinaca kale tababaraha kooxda manchester united oliganer solsha ayaa isagana cadaadiska uu kusii kordhayaa maadaama kooxda manchester united ay xil ciyaareedkan ku bilaabatay hanaan aan u ekayn sidii ay doonayeen maadaama ay maalgelin sameeyeen iyagoo kooxda kusoo kordhiyey christiano ronaldo rafael faran iyo jadon sancho laakiin weli kooxda uma abaabulna sidii ay u maalgeliyeen waxaana loo malaynayaa haddii xaaladdu ay sidan kusii socoto inay dhici karto in go-aan ay ka gaaraan tababare oliganer solshar dhegeystayaal warkii ciyaarahana waa nageynta markana dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan kaalmihii heesaha heestaasi milolaco ayaan ku soo afmeerayaa idaacaddeenii duhurnimo waxaa idinla socodsiinaya anigoo cabdiqaadir samakaab ah tan iyo kulanti dambe dhammaanteen waxaannu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo